magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaa si xidhiidha uga baxaya shacab badan oo ethoobiyan ah oo muddo halkaasi ku sugnaa kuwaasoo u muuqda dad si walakac ah loogu deegaaminaya dhulkaas kadib markay soo muuqateen dadka soomaaliyeed la soo baxeen dareen cara leh oo ka dhan ah xabashida kaasoo ka dhashay damaca badda ee soomaaliya ayaa waxay xabashidu u muuqdaan kuwo istusaya in shacabkooda uusan ammaan ku haysan waddanka maamul goboleedyadana aysan awood u lahayn inay ilaaliyaan dadka ethoobiyaanka ee jooga garowe ayaa maalin walba toban toban uga baxa halkaas warar hoose waan heleyna ayaa sheegaya in dowladdoodu ay ku amarteen halkaasi ka soo guuraan waxaana maamulka puntland lagu amray inay soo ambabixiyaan dadkaasi oo ay gaadiid soo saaraan guddoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan abshir qaanqaa ayaa sheegay in dadka ethoobiyaanka looga saarayo magaalada nadaafad dara iyo anshaxumo ay bulshadu ku soo kordhiyeen isagoo isku muujinaya in go-aankan yahay mid maamulka ka soo baxay ethoobiyan badan oo shacabba ayaa sidoo kala dhooban magaalooyinka boosaaso caabud waaq iyo kuwo kale